maanta runtii waxaanu haddaan soomaali norway ahaanay waxaanu la kulanay hay-adaha kala gedisan oo dalkii ka shaqeeya ilaa toddoba hay-dad ah kuwa ugu waaweyn ah oo aanu ka hadlayn arrimaha abaaraha iyo sidii wadajir wax looga qaban lahaa waxaa noo muuqatay in dhibka abaaraha ka jira soomaali keliya ay ku eg tahay ogaanshaheeda uusan adduunweynahana aysan soo gaarin inteeda badan dalkan aan ku noolnahana aysan cidna ay naga warhaynin marka shirkii maantay waxaa looga doodayay sidee attention fiican aanu u sameyn karnaa oo arrintan dadka loogu baraarujin karaa waxaa kaloo aanu ay noo sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda oo ah dee hay-adda dhan ay hoos yimaadaan dhaqaalaha siiso in hadda diyaar aysan u ahayn soomaaliya lacag inay siiso maxaa yeelay dhibaatooyinka kaloo adduumaadka ka jira ayaa ka khatarsantan soomaaliya ka jirta ayay yidhaahdeen sida abaaraha iyo dhibaatooyin ka jira dalka nigeria yemen south sudan ayay focuska yidhahdeen waa la saaraya laakiin annaga markaa ku bushkaranay aan niri haddii tan soomaaliya aan laga hadlin waxay noqon kartaa tii labada kun iyo koo iyo tobankii dhacday oo kale hadda waxaa loo baahan yaha ka hortag dhibka intuusan bala intuusan ballaaran ha marka ubaxay rajada adinka iyo hay-adahaas norwegianka ah aad ka qabtaan in aad ka heshaan kaalmooyin dowladda si aad uga qeyb qaadataan gurmadka abaaraha ee soomaaliya intay la eg tahay horta tii hadda aan kusoo heshiina waxay tahay in aana press release isla sameynay mar dhow oo dhibkaa ka hadlaya laba iyaga ka mid ah iyo aniga ayaa saxiilka naloo soo saaray oo qof walbaba qeyb baa loo soo dhiibay inuu qoraal kasoo diro haddii markaa press releaseka uu soo baxo waxa aa ognaanay inay saameyn fiican ay iyagana ku yeelanayso annagana nagu yeelanayso maxaa yeele dadkii iyo bulshadii ayaa ka war helaya dhibka taagan inta ay la eg tahay marka press releasekan mar dhow soo saareyno waxay noogu eg tahay in ay step one ay noo tahay oo attention fiican arrinta aanu ka heleyno labanana ay noo sahlayso marka actionka dambe aanu sameyn lahayn oo dhaqaale aruurinta ah waayahay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway sidee bay ugu baraarugsan yihiin abaaraha xun ee laga soo sheegayo amaba ka jira iminka soomaaliya kolley ani inta aan ka warhayo arrintan abaaraha waxay u noqotay tobig mar walbaba laga hadlo dad dee familkoodii iyo qaraabadoodii wax u dira ayaa haddana waxaa usii dheer social mediadii ay attentionka ay arrintan ka siisay iyo hashtagyada kalagedisan badan oo la isticmaalay iyo iyo ururada kalagedisan lagu jiro dadkii ari dadkii inta kolley anigaan aqaano runtii aada iyo aada u tiro badan abaaraha aada bay uga warhayaan intii ay awoodi karaana kama hagranayaan soomaalina dee waxaa lagu yaqaanaa runtii dad dad deeqsiyiina inay yihiin laakiin inta wax awoodi karta waxaa dhici karta in dhibka uu ka badan yahay waxaa loo baahaya meelo badan in laiskala wada shaqeeyo oo oo aanu ka helnay saaciidaad for example dadadka internationalka ah dadadka soomaalidan mas-uuliyiinta ahna run ahaantii inay iyaga xataa qeybtooda kasoo qeyb qaataan dhibaatooyinka hadda jira aq xaqdarre weeyaan in kuwa siyaasiyiinta oo kale qarashka ay haystaan malaayiinta ay haystaan doorashada ku bixinayaan dhowr maxaa kilomitr meel u jirtan ummadda ay ku dhimanayso waa ciqaab annaga imtixaan nala tusinayo aan rabno inaan garano weeyaan